waa mahadsan tahay cabo shalay roobab ayaa maanta ciyaal yar yar oo tuulada bumarey la yihahdo juar dhanka galbeed ka jirto ay ka baxeen kadib wartiiay ku dhaceen oo biyaha waa gartay marka niyo ciyaal yar yar ay ahaayeen meeshana waa dadka reer baadiyaha meel ay biyaha ku keydsadaan oo la qodo ilaahay muku darnaade oo aad oo aad u gudsan waayo meesha marka ciyaalka yar yar way ku dhaceen waa laga soo baxsaniyo meydkood ilaa ayaadi laba saaca la raadiyayaadi afar saac camal waktigii marka saacadda laga soo saaray meesha waa gartay marka dhacdadan halkay ka dhacayso waa halkee
jihar dhankiisa galbeed tuulo adi oo todoba kilomitr sideed kilomitr oo dhanka galbeed ka jirta waay waayaha marka tirada caruurtan waa imisa labo waay labo labo waay labo caruur waayo marka tuulada ka baxay waay wartana uma dheera ee tuulada uma dheera marka wartama waxay isku dayeen inay ku dabaashaan mise inay biyo ka cabaan wallaahi ciyaal yareeray ahaayeen haddana kaase udhacday hadda lama xaseeji karo ciyaalkii la waayiyo la dadayaayo la raadihayaa laamaano meeshii laysku soo baxay sidina macnaha dad oo ogaayo markii ay baxayeen oo warkii aadayeen oo kabarhayo wadada ay mareen a sheegeen kadib sidaasaa lagu baxay marka sidaasaa baadigoobkooda loo galiyaa barti loo galiyaa laga raadiyay muddo laba saaca laga raadiya kadib aa laga soo saaray meedkooda waa gartay marka waa imise jir marka ilmahan biyaha ama warta ku dhacay adi sideed sano jir waayo midna toban sano jir waayo